بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله عشر كان وحن نقونا عشر كافرية تمناد وحن نقول حشني قصة صالح عليه السلام وحن نقول لنا عشر كان آه، قوم ثمود oo waxa weeye markay beeniyeen rasuulkii loo diray haddana caqaru naaqa marka caqrigii ay sameeyeen oo hashii ay dileen qowmu thamuud qatalu naaqa hashii waa dileen marka qaabkii ay u dileen ayaynu wax ka tilmaamaynaa waxau yidhi imaam ibnu kathiir raximahu llahu tacaala eh, falamaa taala markii uu wakhtigii ku dheeraaday falamaa daala calayhim alxaal wakhtigii markuu ku dheeraaday oo waa tii la yidhi hashuna maalin bay biyaha cabbaysaa idinkuna maalin baad cabbaysaan ee ha u dhowaaninina waana fitnatan lahum allah waatuu yidhi innaa mursilu nnaaqata fitnatan lahum fartaqibhum wastabir wanabi'hum ana alma'a qismatun baynahum kullu shirbin muxtadar halkaa markii saa lagu xujeeyey oo lagu imtixaamay ila iyagaa dalbadaye ayaa wakhtigii ku dheeraaday iyagiina waa adkaysan kari waayeen nebiyullaahi saalixna wuu uga digey oo waxau yidhi hashaas farha saarinina walaa tamasuuhaa bisuu'in oo iska dahaya haddaad dhibaato taabsiisaan dhibaataa idii imaanaysa marka waxa uu yidhi marka ibnu kathiir raximahullahu tacaala markaas ayay waxay sameeyeen ee, tashaawur waa tashadeen fattafaqat kelimatuhum kelimadoodii waxay ku itifaaqeen oo iskugu kulmeen waxa weeye caqri naaqa hashaa in la boqon gooyo oo la dilo ayaa lagu heshiiyey wazayana lahum shaydaanu acmaalahum shaydaan baana u qurxiyey camalkoodii marka arrintii hashi lagu dilay waxay noqotay arrin mushaawaro ah oo iyagii oo dhan ku heshiiyeen oo itifaaq ah sidaa daraaddeed baa allah subxaana wa tacaala u tiiriyey ficilkii iyagoo dhan waxa weeye fa caqaru nnaaqata baa leeyihi wa catow can amri rabbihim ha fa caqaruuha fakadabuuha fa caqaruuha hashii marka iyagoo dhan baa dilay weeye laakiin ficilka iyagu waxay lahaayeen baa layi itifaaqa inay isku itifaaqeen laakiin waxaa baashiray oo waxa weeye ficilkii geystay waxay leeyihiin culummadu ama haddii sida xadiidka saxiixaaba axaadiidta saxiixa ku sugnaato inoo imaan doonta ee ninkii ashqal qowm ahaa ilaahayna uu ku tilmaamay id inbacatha ashqaaha waana gaar baan u tilmaami doonnaa axaadiidtana ku tilmaami doonnaa ashqal qowm inuu ahaa kii ugu ayaan daraa dadka marka ninkaasaa geystay baa leeyahay oo ficilka sameeyey ninkaa marka waxay yidhaahdeen culummadu waxaa la odhan jiray khudaar ibnu saalif ayaa magaciisa la odhan jiray bay dheheen nin aad u dhib badan buu ahaa sida axaadiidtu tilmaantay waxa uu tilmaamayaa marka ibnu jariir raximahullahu tacaala ibnu kathiir waxaa soo guurinayaa eh, ibnu jariir eh, qiso uu ka sheekeeyey oo ku keenay taariikhda ayuu ku soo guurinayaa marka waa iska xikaaya lagaga sheekaynayo ma aha aayad iyo xadiid ma aha waxa uu leeyahay qaabkii ay u dileen buu ka sheekaynayaa wuxuu leeyahay arrintii markii wakhtigii dheeraaday waxaa jiray eh, markii hasha las- laba dumara ayaa fidnadan ka shaqeeyey buu yidhi labadaa dumarkaa midi waxay ahayd buu yidhi ninkeedii baa islaamay naag qurux badan oo waxa weeye maal leh oo wanaagsan bay ahayd marka ninkeedii ayaa islaamay maalintii hasha la soo saaray iyaduna waa gaalowday waa la kala tegey wiil bay u yeertaaleen adeerkeeda oo misdac la odhan jiray ibnu mahraan waxaa ku tiri nafteedii intou bandhigtay haddii a hashaa dishid adiga ayaa iska kayle oo waxa weeye saarabta iga yeel ama i guurso ama saarabta ii gal adunbaa naftayda leh halkaa minka ni- naagtaasi ninkaas iyaa taxriidisay oo arrintii ku boorisay baa leey waxay kaloo leeyihiin oo uu kaga sheekaynayaa qisadaas ninkan qudaar ibni saalif la yidhaahdana islaam waa yeela oo ninkii gaalka ahaa oo du'aab la oran jiray oo cidda madaxda u ahaan jira oo sanamyada qaabilsanaa uu qabi jiray oo afar gabdhood u dhashay oo islaam waayeela ayaa qudaarna u yeertay oo u bandhigtay baa leeyahy gabdhihiisii gabdhaheediioo waxay tiri middaa ka dooratid baad leedahay hasha haddaad dishid labadoodaasaa isa soo raacay buu yidhi dadkiibay ku tartansiiyeen oo ka booriyeen in hasha la dilo way ka oggolaadeen toddoba kalaa soo raacday sagaalkaasay ku soo baxeen wa hum almadkuuruuna fi suurati annaml fi qowlihi tacaala wa kaana fi lmadiinati tiscatu rahdin yufsiduuna fi lardi walaa yuslixuun marka ibnu jariir wuxuu leeyahay sagaalkaas ayaa hashii ku talagalay inay dilaan laakiin waxaa bilaabay buu yidhi misdac ayaa bilaabay oo waran ku dhuftay kabacdina ninkaa la yidhaha qudaar ibnu saalif ayaa seef intuu qaatay boqnaha gooyey markay dhacdayna gowracay oo hashii saas gacantiisa ku googooyey saasuu ashaqal qowm u noqday marka marka hasha ninka eh, dhuungooyey oo dilay oo gowracay waa ninkaa la yidhaha qudaar raggan kalena waa caawinayeen oo waxa weeye iyagoo dhan ficilka waa ku wada jireen waana sagaalkii kabacdina lahaa intaanu dilno taqaasamuu billaahi lanubayitannahu wa ahlahu waynu waynu arki doonaa waxay ku heshiiyeen aynu saalixina dillo hadhowna ahalkiisii dhaar u marno inaanu annagu war u hayninoo joogin Aa, saalix iyo ahalkiisaba intahamay nima dhammayno marka sagaal nin oo dhib badan bay ahaayeen oo magaalada joogay hashii saasaa lagu dilay marka inay jamac ku wada dileen oo heshiis ku wada ahaayeen ilaahay waa tilmaamay fanaadow saaxibahum fatacaadaa facaqar buy marka iyagaa u diray marka ficilkii mubaasharatan ninkaane ha baashiro laakiin iyagoo dhan baa u wada diray iyagoo dhan baa ku wada heshiiyey arrin heshiis iyo ittifaaqa lagu dilay bay noqotay hashi mar marka hadda hashi hashii haddii lagu heshiiyey in la dilo oo go-aankii noqday hashaan in la dilo kulli xukumkii waa ku wada jiraan sababtu waxa weeye kulligood heshiis bay ku yihiin munkar bay ku wada heshiiyeen laakiin gacanta waxaa yeeshay khudaar ibni saalif ninkaas ayaa gacanta yeeshay oo ashaqu lqowm ahaa idin bacata ashqaaha allah uu ku tilmaamay wayna arki doonaa marka wuxuu leeyahay ibnu kathiir raximah llahu tacaala saasay hasha u dhacday dilideedii inay ku wada heshiiyeen oo ay noqotay arrin itifaaqa maxaana keenay in sababtuna maxay tahay xamiyaa qaaday xamiya xamiya jaahiliyaa qaaday oo waxay naftooda ugu sheekeeyeen ibliisna waa u qurxiyey wazayana lahum ashaydaana acmaalahum naftoodii baa waxay ugu sheekaysay idinkoo qabiil ah oo reer dhan ah oo qayma lahaa oo wax walba ahaa oo madax lahaa oo odayaal lahaa baa waxaa la idinla simay oo hal baa la idinla simay ceelashiinnii biyaha aad ka cabbi jidheen oo halkaa idinku asaartaan yeeli jidheen waa laydinka xanibay oo maalina waxaa la yidhi hashaa leh maalina idinkaa leh hadda waa la imtixaamay ila iyagaa dalbaday arrintiiba marka u adkaysan waayeen oo yidhaahdeen tani waxa weeye maaragtay cadaab bay ka doorteen waa meesha soomaalida qaarkood kaga maahmaahaan waxa waa maahmaah jaahiliya rag ciil cadaab ka dooray bay ku leeyihin waa khalad cadaab wax la doorta maaha ciilka haddii ciilku qabto carada inaa qarisid baa la rabaa oo diinta u hogaansantid oo waxa weeye maaragtay aadan caradaada fulin baa la rabaa oo nebigu waa tuu dardaarmay in badan laa taqdab haddaad waxa weeye carootidna caradaada ha fulinin laakiin inaad nafta ku qancisid cadaab baan dooranay war cadaab wax la doorta maaha cadaab waxa weeye qofaan waxa weeye caqli lahayn baa waxaasoo kale waxa weeye ku hadaaqa ee cadaab wax la doorta maaha calaa kulli xaal khulaasatlqowl ee masaladan kooban waxaynu ka qaadanaynaa nimankaas reer thamuud in hashaa heshiis lagu dilay oo waxa weeye iyagoo dhan ku heshiiyeen oo aan qof keliya ahayn ee ay itifaaq ahayd arrintaani odayaashoodii intii gaalada ahayd intii nebiyullaahi saalix iyo muslimiintii maaha oo waa tan markaas uu leeya allah uu nebiyullaahi saalix odhanayo idinbacata ashqaaha faqaala lahum rasuulullaahi naaqata allaahi wa suqyaha war hashaa ilaahay iska daaye iyo waraabkeeda fakadabuuhu facaqaruuha waa beeniyeen nebiyullaahi saalix waana dileen hashii marka caqriga waxaa la yidhahdaa asalkiisa waa boqongoynta waay oo wuxuu yidhahdaa ibnu athiriya markay caqriga sheegayaan waa darbu darbu sayfi waxa weeye calaa biqawaa'imi daabba macnaha seefta in lagu dhufto meeshaa ay ku taagan tahay hashu oo seedda ah in lagihii meesha seedooda in lagu dhufto seefta seeddii markay go'do hashu waa dhacaysaa marka marka waa boqon gooyey ay yidhahdaan soomaalidu boqon gooyn baa layidhahda boqontu waa meeshaa seedda ka dambaysa ciribta marka allah subxaana wa tacaala ciqaabtii buu ku soo dejiyey fadamdama calayhim rabbuhum bidanbihim fasawaaha walaa yakhaafu cuqbaha allah subxaana wa tacaala fadamdama calayhim rabbuhum bidanbihim dembigoodii baa ilaahay u qabtay uu ku halaagay fasawaaha ay waa ku simay iyagii oo dhanoo waxba kagama tegin qofna lama dhaafin walaa yakhaafu cuqbaaha cid uu cirib dambeedkeediyo waxa weeye uga cabsanayana ma jirto ilaahay awalba isagaa abuurtay haddana isagaa baabi'iyey marka insha allahu tabaaraka watacaala waa gaaban yahay casharkan casharka ku xigana axaadiita ayaynu ku tilmaamaynaa ninka ashaqul qowm sida gaarkaa loo tilmaamay walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin
Voice assistant on. Voice assistant off.